abaaraha ka jira gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay shabeellada dhexe iyadoo ay dad badan kusoo barakaceen magaalada jowhar waxaana ganacsatada magaalada jowhar loogu baaqay in ay qiimo dhimis ay u sameeyaan dadka abaaraha ka soo barakacay maadaama ay bulshadu siyaabo kala duwan uga soo barakaceen deegaanadooda mid ka mid a aqoon-yahan ku nool magaalada jowhar ayaa ganacsatada ugu baaqay in ay u dhamriyaan dadka danta yar ee saamaysay abaarta way jirtaa eh, horumaro badan oo laga gaaray oo ay sameeyeen Eh, sida eh, in eh, ayu badeeca oo caalamka laga iibsado ama eh, en, magaalooyinka kale ee jowhar la asaaga ah eh, laga helay horta in laga heli kara halkan marka en, horumar badan wuu jiraa gaabisna mararka qaar wuu jiraa marka en, waxaan kusoo gabagabeynayaa eh, in mm, ganacsatadii dadaalkoodii eh, halkaas ay kasii laba laabaan Een, oo dab- dadkana ay sida saxda ugu adeegaan marka waxaan u baaqi lahaa ganacsatada iyagana eh, in qiimaha dadka masaakiinta eh, aanan eh, abaartu iyo iyo shaqo la-aanta la daala dhacaya iyo een, masiibooyinka kale ee iska jira inay eh, qiimo sax ah ama qiimo ay dadkaasi jeclaan lahaayeen ama qiimo dadkaasi ay awoodaan inay badeecada ka siiyaan